xaalada guud gobolka sool waxaa jiray dhaqdhaqaaqaas waa meel tukara somalilan tay hadda kahor soo duushabay tukaro qabsatay waxaan doonayaa inaan ka hadlo ciidamo badanna way yimaadeen labada dhinacba way joogaan deegaamadaasina waa deegaamada puntlandna male somalilandna male waa deegaamada khaatumo somalilan waxaan u sheegayaa somalilan iyo khaatumo inay wada hadal galeen heshiisya qaateen waxaan u sheegayaa adeer heshiiskii waxaad moodaa inay sidii qodobadii aanu ku heshiinay ayan waxba ka fulin oo waxaan ugu baaqayaa somalilan in heshiiskii khaatumo iyo somalilan ay galeen inay fuliso oo si deg dega u fuliso haddii kalena ay caddayso inay midiyaha ka tiraado heshiiskii waanu ka baxnay puntlandna aragtidayda puntlandna mana socoto mana danaynayso koob laba iyo toban sannadood baa la haystay gobolka sool xitaa miidiya xitaa kama hadasho siday gobolkaa sool puntland uga tirsanay iyagana waxaan leedahay dee mar haddaydan meeshuyni ka tirsanayn oo aydin miidiyaha kaga hadlayn oo isfaraha ka qaada annagiyo somalilan baa ka wada hadlayna somalilanna waxaan ugu baaqayaa si deg deg ah haddaya heshiisyadii khaatumo iyo somalilan ay galeen ayan fulin dee miidiyaha ka yiraadeen waanu ka baxnay heshiiskii waxaanse leedahay si ugu dhaqsaha badan waa inay heshiiskii u fuliyaan hadday fulin waayaanna oo ay taas dhici weydo dee khaatumona waa tashanaysaa waxaa ka mid ahaa koob iyo toban qodob bay ahayd waxaa ka mid ahaa inay deegaamada khaatumo ay baneeyaan iyana waxaa ka muuqatay inay horay usoo kaceenba horay usoo aadeen oo meeshay gobolka sool ka banayn lahaayeen ay yimaadeen tukarada yimaadeen iyagoo wixii aanu ku heshinay waxba ka fulin marka heshiiskaasi yaa la galay somalilan ma heshiiskii cali khaliif uu la galayba wa ha waa kii la galay maamulkii maamulkii khaatumo cali khaliif madaxda u ahaa baa la galay waa khaatumo deegaamada khaatumay ka mid tahay kuwaasina waxaanu anagu u aragnaa inay la og yihiin qabsashada puntland waxaanuba laog waxaanu dareensannahay haddaanu khaatumanahay aragtidayada waxayna tusaysaa inayba heshiis kula tahay inay qabsato waayo shalay aaggaa dagaal baa ka dhacay xitaa waxay waxay teergareeyeen xitaa baabuurtii u gurman lahayd dagaalka jabhadda badbaada khaatuma markay weerar ku qaaday baabuurtii u gurman lahayd waay waxay u diideen xitaa shidaalkii inay siiyaan puntland marka waaa waxaad moodaa in way la og tahay raallibayna wayna ku qanacsan tahay puntland in ay ay lastukaro qabsato marka idinka maxaad kaga soo horjeedaan haddii hadda puntland ay u soo jeesatay in dhulkeedii ay difaacato oo gobolkii la xoreeyo maxaa idinku diidantihiin
wuxuu yidhaahdeen wuxuu yidhaahdeen nin baa wata nin riyo lixdan cees ka fuliyay baa midsaa u eegay markaasuu yiheen warya hadday dayrtu hoorto caanaadba ka dhami lahayd markaasuu walaalow hadday galabta hoorto caanaaba ka dhami lahayd markaasuu walaalow wayanba hooreyn wayanba wayanba usoo jeensanaynin adeer waa hadal fiicane